إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabka alusuul min cilmi اlusuul iyo sharxiisii taqriib اlxusuul waxaan gaar ahaan ku dhex jirnay qiyaaska waxaan soo gaarnay qiyaasku waa laba qaybood oo qiyaasu اlcila iyo qiyaasu shabah a loo qaybiyaa mararka gobolna saddexa loo qaybiyaa oo sida waxa weyn imaamu اlxaramayn oo kaleeto uu u qaybiyey qiyaasu اlcila qiyaasu dalaala iyo qiyaasu shabah marka labadaana u qaybiyey qiyaasu shabahu nooga bilaaban qaala اlmusanifu musanifka moxamed ibnu saalex alcuthaymiin wuxuu yidhi qiyaasu shabahi shabahi qiyaaskiisii haadaa maxaluhu wa min alqiyaasi qiyaaskiiyuu ka mid ahaaday maa shay yusamaa lagu magacaabo biqiyaasi shabah qiyaasu shabah mid lagu magacaaba qiyaaska ka mida wa huwa qiyaasu shabah an yataradada waa inuu noqnoqdo farcun farac bayna aslayni laba asal dhexdood waa in farac laba asal dhexdooda noqnoqdo labadaas asaloo mukhtalafayilxukmi xukunkoodu iskhilaafsan yahay laba laba asal oo xukunkoodu iskhilaafsan yahaa farac u dhaxeeya wa fiihi faracaas dhexdiisana waxaa ku sugan shabahun u ekaansho bikulli mid kasta uu eg yahay kulligoo minhumaa labadooda ka mid a waxa weeyaan faracaa laba asal u dhaxeeya asalkan meeluu ka shabahaa asalkaanna meeluu ka shabahaa labadii asalna isku xugun maaha maala midna waa xalaal midna waa xaaraam labadoodu isku xugun maahan marka faracaanu asalkaanna meeluu ka shabahaa asalkaanna meeluu ka shabahaa kaa la haleeshiinaa midkii u shabah badana la haleeshiina markaasuu wuxuu yidhi wahuwa qiyaasu shabah an yataradada waa inuu noqnoqdo farcun farac bayna aslayni laba asal dhexdood labadaas asaloo mukhtalafayilxukm xukunkoodu iskhilaafsan yahay wa fiihi wa fiihi faracaasna wuu ku sugan yahay shabahun u ekaansho bikulli mid kasta uu og yahay kulligaasoo minhumaa labada asal ka mid ah fa yulxaqu huwa faracaas waxaa la haleeshiinaa biakarihimaa labada asal mid ka badan shabahan u ekaansho bihi faracaas loo ekaado labadooda midka u ekaanshada badan kaasaa la haleeshiinaa mihaalu daalika qiyaaskaas mihaalkiisii alcabdu addoonka hal yamliku wax ma ku milkiyaa bitamliiki milkisiin addoon haddii wax la siiyo la yidhahdo hantidaanaan ku siiyey ma milkinaa qiyaasan qiyaasasho cala alxuri looga qiyaasanaa qofka xortaa haddii wax la siiyo waa milkiyaa addoonku ma la mida oo haddii la siiyo ma milki karaa oo laa yamliku mase ma milki karo qiyaasan qiyaasasho cala albahimati xoolaha looga qiyaasanaa neef xoola haddaad wax siido waxba ma milki karo hal geelo halkan taagan waxaad tidhi baabuurkan adaanku siiyey waxba ma milki karto marka waxaa la leeyahay addoonka kaa la waafajina ma qofka xortaaha la waafashina wax waa milki karaa mase waxaa la haleeshiinayaa xoolaha oo wax ma milki karo maxaa yaele labadaba waa u egi addoonku dhinac wuxuu ka shabahaa qof xor ah dhinacna wuxuu ka shabaha neef xoola marka kee la haleeshiinaa faracii marka waa cabdiga labadii asalna waa insaanka iyo xayawaanka oo bahiimada dhe idaa nadarnaa haddaan fiirinuu yidhi ilaa haadayni اlaslayni labadan asal labadii asal sagaa kuu sheegay alxuri qofka xorta ah iyo walbahiimati neefka xoolaha ah wajadnaa waxaan ogaanaynaa ana alcabda addoonka oo farcii ah mutaradidun inuu noqnoqonaa baynahumaa labadooda dhexdooda fa min xayu meel fiiri mid walba dhinacu ka shabaha fa min xayu meel annahu cabdigii insaanun qof uu yahay insaankoo caaqilun caqli leh insaankoo yuhaabu lajar siiyo hadduu cibaado la yimaado wa yucaaqabu la ciqaabo hadduu dembi la yimaado wayankixu nikaaxsadoo wax guursada wa yutalliqu wax fura intaas marka laga fiiriyo yushbihu addoonku wuxuu shabaha alxura ilaa intaanoo sifo xooluhu ma laha fiiri caqliyuu leeyahay ajara la siinaa haddii uu cibaadaysto dembi hadduu la yimaado ciqaabu mudanaa waxbuu guursadaa waxbuu furaa intaasoo dhan xoola shaqo kuma leh waa sifaad insaan ku leeyahay dhinacaas marka laga fiiriyo insaanu u egyahay xor ah wa min xayu meel cindahu addoonka yubaacu la gado wa yurhanu rahan loo dhigo wa yuuqafu la waqfo la sadaqeeyo wa yuuhabu qof loo hibeeyoo la siiyo wa yuurafu asaga sida xoolihii la dhaxlo walaa yuudacu aan ammaano qof loogu dhiiban meeshaas wuxuu yidhi walaa yuudacu sheekh maxamed ibnu saalix cuthaymiin kitaabka asalka sharaxa uu ku leeyahy sharax weynuu ku leeyahy halkaas waxaan ku bedelaynaa huu yidhi walaa yariu aan ku bedelaynaa huu yidhi meeshaa hadda matayga marka hore aan ku qoray yidhi walaa yuudacu aan la wadeeca dhigin oon qof ammaano loogu dhiiban waxaa ka fiican oon dhigaynaa yidhi booskaas walaa yariu asag wax ma dhaxlo addoon asag wax ma dhaxlo aabbihiis hadduu dhinto dhaxli maa addoonka aabbihiis hadduu dhinto aabba dhaxli maa hooyadiis tay dhimato dhaxlima wiiluu dhalay hadduu dhinto dhaxlima maxaa yal asagaaba xoolaa isag wax ma milki karo waxaa dhaxlimaa loo leeya waxay tahay haddii laydhaha addoonkan waxa dhaxlo yaa qaadana xoolahaa sayidkiisaa qaadana idan waxay noqonaysaa qof ajnabi ka ah qofki inuu dhaxlo ilaa aabbihiis xoolihii laga soo qaado oo addoonkan loo dhiba sayidka qaadana marka macnuu wuxuu noqonaya sayidku inuu odagaas islaameed dhaxlo ajnabiga ka ah taasaa la diida marka fiiri intaanu sifana in la gado in rahan loo dhigo in la waqfo in qof la siiyo in la dhaxlo inuusan wax dhexlin wa yudmanu in lagu damaano bilqiimati qiimo di qof dilo la dhihi maayo qofaad dishay ninaad dishayo diyadiisa keen ama gabaraad dishay diyadeed keen la dhihi maayo waxaa la leeyahy imisuu jooga imisuu joogay addoonka u dilay qiimihiiyaa lagu damaana dhinacaas wa yutasarafu in lagu tasarufo fiihi dhexdiisa in lagu tasarufo macnaa tasarufka waa intaanaan soo sheegnay in la gado in rahan loo dhigo tasarufka waa saas intaas marka laga fiiriyo yushbihu wuxuu shabahaa albahiimata neef xoolaa dhinacaas neef xoolaahu ka shabahaa marka fiiri laakiin shabaha uu ka shabahay insaanka iyo shabaha uu ka shabahay xoolaha waa kala duwan meesha uu xoolaha ka shabahaa waa tasarufka maaliga wax alla wixii maal ku tacalluqa xoolihii uu ka shabahay fiiri in la gado in rahan loo dhigo in la waqfi karo in qof la sii karo in la dhaxli karo inuusan wax dhexlayn in haddii la dilo qiimihiisa la yska qaado kulligood meelaha uu ka shabahayo bahiimada waa maxay dhammaan waa tasaruf maali ah xagga maalka dhinacaas marka laga fiiriyo marka xoolihuu shabaha waqad wajadnaa waxaan ogaanay annahu ana alcabda addoonka min xayu tasarufu xagga tasarufka tasarufka almaaliyu maalka loo nisbeeyey akaru waa mid badan shabahan u ekaansho bilbahiimati xoola loo ekaado fa yulxaqu addoonkii waxaa la haleeshiina bihaa bahiimada marka khalaaf marka xooluhu ku xugu yaha laleeyahay haddii wax la siiyo ma milki karo haddii la dilana qiimihiisa laga rabaa qofkii dilay ee diyo lagama rabo saasaa la leeyahy maxaa yeelay dhinaca tasarufka maaliga dhammaan xooluu ka shabahaa dhinacan uu insaanka ka shabahaya waa baab kale abwaab kale wey wuxuu yidhi shiqu wahaadaalqismu qismigan min alqiyaasi qiyaaska xaaluu ka mid yahay daciifun waa daciif qismigan oo qiyaasu shabah ah la mid maahan qiyaasulcillihi waa daciif id cilladu waxay tahay laysa ma ahaanin baynahu bayna alfarci faraca iyo wa bayna alasli asalka cilatun cillo cilladoo munaasabatun munaasab u ah xurun in lagu xidho cilladaasoo si waa ka soo haray annahu faraca yushbihu inuu shabahohu asalka fii akar alaxkaami axkaamta inta ugu badan uu ka shabaho maca annahu ayadoo asalka uu shabahay yunaasicuhu uu asalkaas la doodayo aslun aakharu asal kale wuxuu yidhi qiyaaskanu waa daciif sababtoo ah faraca iyo asalka cillo xugun in lagu xidhaa u manaasib tahay kama dhaxeeyo qiyaaska qawi waxaa ka dhigi jiray cillada oo haddii cilladii asalka ku jirtay oo xugunka keenaydii faraca laga helo xukunka waxa weeye waa in farcana la siiya illa wax lagu kala duwan ma lehe kanu sidaas ma ahan oo la dhihimaa cilladii asalka ku jirta farcana ku jirta laakiin waxaa la leeyahay xoogaa waa u egyahay aa la leeyahy xoogaa waa u egyahay aa la leeyahy u ekaanshadiina weliba mid nabad gashay maahanoo asal kalaa ku haysta oo asalkan ugu egyahay xukunka ku khilaafsan oo uu asna u egyahay markaase waxaa la leeyahay makanaa la haleeshiya maseka fiiri dacfiga ku jira marka macnaheed waa maxay ma xukunkaana la siiya mase waa xukunkaan xukunku ma go'na وhda اqسم qaybtan min اlقiyaasi xaaluu ka mid yahay ضaciifu waa ضaciif id ila laysa ma ahaanin baynahu ay bayna اlfarci farca iyo wa bayna اlaصli asalka cilaة cilo cilada munaasabaة munaasab ah oo xukunka in lagu xidho u munaasib ah siwaa ciladaasoo siwaa ka soo haray annahu faraca yushbihu inuu shabaho hu asalkaas fii akari axkaami axkaamta inta ugu badan uu ka shabaho maa annahu ayadoo asalka maca annahu ayadoo asalka yunaasicuhu uu la doodayo aslun aakharu asal kale oo weliba aan ku xugnahayn asharxu lamaa dakara almusanifu musanifku markuu sheegay qiyaasa alcilati qiyaasulcillihii markuu sheegay atbacahu wuxuu raacsiiyey bidikri qiyaasi shabah qiyaasu shabah inuu sheeguu raacsiiyey qiyaaskii markii uu sheegay qiyaasulcillihii qiyaasu shabah ayuu raacsiiyey waqad ikhtalafa alusuuliyuun culammada usuuliyiintana waa isku khilaafeen fii xaqiiqati xaqiiqati qiyaasi shabah qiyaasu shabaha xaqiiqadiisa ha la qeexo markii la yidhi waa laysku khilaafay xaqiiqadiisa calaa qowlayni laba qowlay iskugu khilaafeen qolaba siday u qeexday alawalu qowlka horeeye annahu qiyaasu shabah ilxaaqu farcin waa farac in la haleeshiiyo faracaasoo mutaradidin noqnoqona bayna aslayni laba asal dhexdood labada asaloo mukhtalafayilxukmi xukunkoodu iskhilaafsan yahay wa fiihi faracana uu ku sugan yahay shabahun u ekaansho bikullin mid kasta loo ekaado kulligoo minhumaa labada asal ka mida fa yulxaqu huwa faracaas waxaa la haleeshiinaa biakarihimaa labada asal midkii badan shabahan u ekaansho bihi farca loo ekaado laba qowlaa ku jirta qeexidda marka la tacriifinayo qiyaasushabah laba qowlaa ku jirta qowl wuxuu ku tacriifiyey qiyaasushabah waxaa la yidhaahdaa ilxaaqu farcin mutaradidin bayna aslayni mukhtalafay ilxukmi wa fiihi shabahun bikulli minhumaa fa yulxaqu biakarihimaa shabahan bih qowlka kalena waa soo socda oo qeexaya waa soo socdaa qowlka koowaad wuxuu leeyahay qiyaasushabah waxaa la yidhahdaa farac oo laba asal u dhaxeeya kana dhinacuu ka shabaha kana dhinacuu ka shabaha labada asalna xukunkoodu waa iskhilaafsan yahay waxaa la haleeshiinaa faracaas midka labada asal midka u ekaanshaha badan saasaa la yidhahdaa wa huwa qowlkaas aladii waa qowlka ikhtaara almusanifu uu doortay tacriifa qiyaasi shabah qiyaasu shabah la qeexidiisa bihi qowlka lagu qeexo qowlkaas inuu ku qeexo isagu door qowlka kaleeto waa soo socdaa waana loo sheegi doona qowlkaas ma dooran isagu wuxuu doortay in lagu qeexo qiyaasu shabah waa qowlkan uaymiin saasuu doortay wadalika miaalkii kamaa low ashbaha hadduu shabbahoo kale alfarcu faraca aslan asal hadduu shabbaho asalkaasoo mubaaxan bannaan fii wasfayni laba sifa hadduu ka shabaho maalan farac aa wuxuu shabbahay asal bannaan laba sifuuna ka shabahay wa ashbaha wuxuu kaloo farcaasu shabahay aslan asal asalkoo muxaraman la xarimay fii alaaati awsaafin saddex sifuu ka shabahay fayulxaqu farcaas waxaa la haleeshiinaa bilasli اlmuxarami asalka la xaaraamtinimeeyey waa likarati shabahihi faracan u ekaanshadiisa badnaanshadeeda bihi asalkaas u ekaaday waxa waya labada asal midka uu ekaanshaha badana la haleeshiina oo uu saddexda ka shabahay wa takuunu cila marka ciladii maxaa noqonay yaa cila xaa laga dhigaa ilaa qiyaas marba haddii la yidhaha cila waa inay meesha timaada maxaa ciladii laga dhigaa wa takuunu alcilatu ciladu waxay noqonaydaa hiya majmuuca haadihi alawsaaf sifooyinkanoo la ysku daray hadduu maalan saddex sifo ka shabaho saddexduba waa cila laleeyahy hadduu an shan cilo ka shabahana shantuba waa cila laleeyahy sifaadaas inta laysku daraa cila laga dhiga aa laleeyahay xukunka waxaa loo siiyey sifaadaasuu leeyahy sifaadaasna waa midii asalka ku jirtay saas weeyaan wa min amilati qiyaasushabah amiladiisu ka mid ahada alif an alcabda addoonka hal yamliku wax ma milkiyaa bitamliiki milkisiin wax ma ku milkiyaa qiyaasan qiyaasasho cala alxuri qofka xorta looga qiyaasanaa ow laa yamliku mase wax kuma milkiyo bihi tamliika qiyaasan qiyaasasho cala albahiimati xoolaha looga qiyaasanaa falfarcu farac uu yidhi wa huwa faracu alcabdu waa addoonkee mutaradidun wuxuu noqnoqonaa bayna aslayni laba asal dhexdood wa humaa labada asal alxuru waa qofka xortaa walbahiimatu neefka xoolaha fa huwa addoonka min jihati annahu yubaacu in la gado wa yurhanu rahan loo dhigo wa yuuqafu la waqfo wa yuuhabu qof la siiyo wa yuurahu la dhaxlo walaa yudacu ammaano aan loo dhiibin walaa yariu halkaas saasaa lagu bedelay oo cuaymiina sharxa ku sheegaya walaa yariu asagu uusan wax dhexlin wa yudmanu lagu gudo bilqiimati qiima haddii qof dilo qiimihiisa laga qaadaa wa yutasarafu lagu tasarufo fiihi dhexdiisa yushbihu wuxuu shabaha cabdigii albahiimata neefka xoolaha dhinacaas marka laga fiiriyo wa min jihati annahu addoonku insaanun qof inuu yahay insaankoo caaqilun caqli leh insaankoo yuhaabu liajar siina hadduu cibaado sameeyo wa yucaaqabu ciqaab mudana hadduu dembi sameeyo wa yankixu wax guursana wa yutalliqu furaa yushbihu addoonku wuxuu shabaha dhinacaas marka laga fiiriyo alxura qof xor ah waqad wajadnaa waxaan ogaanay annahu addoonku min jihati tasarufi xagga tasarufka tasarufka almaaliyi maalka loo nisbeeyey akaru addoonku waa mid badan shabahan u ekaansho bilbahiimati neef xoola loo ekaado fa yulxaqu addoonka waxaa la haleeshiinaa bihaa bahiimada walaa yamliku wax ku milkimaa bitamliiki milkisiin haddii la dilana qiimihiyaa laga qaadaa qofka dila diya laga qaadima xoolaa laga dhiga wayanbani waxaa ku dhismaa calaa haadaa xugunkaas marka haddii aan idhaahno cabdigu wuxuu ku xugun yahay neef xoolaa xugunkan soo socdaa ku dhismaa anna zakaata maa shay sakadiisa biyadi cabdi addoonka gacantiisa ku jira xoolaha addoonka gacantooda ku jira sakadooda calaa sayidi sayidkiisaa lagu leeyay sayidkiisaa waajibta inuu bixiyo sakadaas maxaa asagaa le xoolaha rati geela ood leedahayoo lacagu ku raran tahay lacagta saaran sekadeeda yaa laga rabaa waxaa laga rabaa qofkii ratiga lahaa soo maa miyaa laleeya ratigu ha bixiyo khalaas waxa weyn addoonka xoolaha uu hayo dhammaan sekadooda waxaa laga rabaa sayidku inuu bixiyo maxaa yele xoolaha isagaa iskale xoolahana isagaa iskale isagaa iskale masaladaasaa ku dhismayda wayanbani waxaa ku dhismaa calaa haadaa xukunkan anna zakaata maa shay sakadiisa biyadi lcabdi addoonka gacantiisa ku sugan calaa sayidii sayidkiisa korkiisuu ahaaday liannahu maalkaasu milkun waa milki milkigoo lahu sayidka u sugnaaday milkigaasoo fii yadi cabdihi addoonkiisa gacantiisa ku sugan sababta loo yidhi wax dhaxlimana waa sida addoonku aabbihiis dhaxlima ilaa addoonkan sayida iskale maal alla maalkii gacantiisa soo gala sayidkaasaa yeelana haddii la yidhaha waxa dhaxlo waxay noqonaysaa sayidkan inuu dhaxlo qof ajnebi ka ah oo ah addoonkan aabbiis ama wiilkiisii oo kale wa min alfuqahaai fuqahadiiu ka mid ahaaday man gabal hallaba haalib ka dhigay shibhahu addoonka u ekaanshadiisa bilaadami aadami u ekaaday qaaraa dhinacaas hallibeen liannahu shabahaasu alaslu asal yidhah waxay yidhaahdeen addoonku inuu shabaho aadamiga iyo addoonku inuu shabaho bahiimada iyo asala bahiimada asal maaha waxaa asala banu aadanka sababtoa markii hooyadiis dhal maalan coru ah banu aadan cadiyu ah laakiin waxa weeyaan riqigu waa ku soo diriy waa dambu xoolaha shabahay markuu addoon noqday markuu addoon noqdu xoolaha shabahay marka shabaha aadamiga asala qolana dhinacaasay ka bixiyeen waxay kaloo yidhaahdeen welianna shaarica allaha sharci dejiyaha hallaba wuxuu qaalib ka dhigay shibhaw addoonka shabihidiisa bilaadamiya aadami uu shabaho fii baabi nikaaxi baabka nikaaxa alladii baabka laa madkhala gelitaan lilbahiimati xoola uusan ugu sugnaan fiihi baabka dhexdiisa waxay yidhahdeen middeeda kale waxa wey inuu wax guursado ama la guursada ilaahay jiriy soo ma jeedid guurkan xooluhu baabba kuma leh baabba kuma leh marka صiف kaaصoo banu aadanu leeyahay yidhahdeen culamada gobala dhinacaas mariyeen ba almadyu waxaa kalooto waxa weya miaalka ka mida almadyu madida madiu waxa weeyaan farjiga saddex biyaa ka soo baxaan biyo waxaa la idhaahdaa mani biyona waxaa la idhaahdaa madyi biyona waxaa la idhahdaa wadi saddexdaas biyood isku xugun ma aha waxa weeyaan madi mani haddii la idhaahdaa almaniyu calaamadna waa leeda xugunna waa leeda calaamad waa leedahoo horta shahway ku soo baxdaa weliba markay soo baxaydana qofku waa dareeme qofka ay ka soo baxayda rag iyo dumar waa dareema waa macaansana markay soo baxay xugunkeedu marka waxa weeye horta iyadu waa daahir qubaysna waa waajibida iyadu waa daahir oo meesha ay taabato la mayri ma oo najaas ma aha laakiin qofkii ay ka soo baxday qubaysaa ku waajiba qubays ayaa ku waajibaya qofkay ka soo baxday waxaa soo haray madyi madyigu waxa weeyaan shahwo waa ku soo baxa laakiin qofkay ka soo baxayda dareemima intaas uga duwanya oo wuxuu soo baxa qofka marka shahwadiisu kacdo dareenkiisu kaco kadib markuu dabo maalan dareenkii kadibay soo baxayan biyahan marka maray soo baxeen ma yaqaan qofka waa isku arka hadhow biyahaas marka xukunkay leeyihin waxay tahay ayagu waa najaas kaadiday la mid yihin meeshay taabtaan waa la mayra korka dharka mana waajibiyaan qubays ee weysaday buriyaan bis weysadana waa burin waa najaas waxaa jira kuwo kaloo la yidhaha wedi wedidu ayagu qofka marka saxaradu timaado ama kaadida kadibay soo baxaan kaadidayna ku og yihiin wax shahwe iyo dareen ama shaqo kuma lah qofku maalan wax culus hadduu qaadoo kale ama shahwadiisu isgaarto oo kale markii uu kaadiyo ama saxara timaado kadib uu soo baxaya dareenna shaqaba kuma lahaba kuwaasuna kaadida ku og yihin saddexdaas biyoodoo meni iyo madi iyo wedi ah ah soo baxa isku makaanna ka soo baxa marka meni warkeed waa cadiyo waana daahir qubaysna waa waajibida hadda weli kama hadlayo kitaabku laakiin wuxuu ka hadlay bowl kaadi kaadiduna isku meelay kala soo baxda marka bowl waa la yaqaano waa najaas weysada waa jebiya waana najaas menina waa la yaqaano qubaysu waajibiya waana daahir madigiyuu rabaa meesha la haleeshiinaya ma menida lagu daraa mase waxaa lagu daraa kaadida oo bowlka meesha la haleeshiinaya madigiyuu rabaa inuu ku dareensiiyo wuxuu ku yidhi ba almadyu madyigii hal huwa najisun ma najaasa qiyaasan qiyaasasho daraaddeed calalbawli kaadida looga qiyaasanaa ow daahirun mase waa daahir qiyaasan qiyaasasho daraaddeed calalmaniyi looga qiyaasanaa madyigiyaa lasweydiina falfarcu farca maanta wahuwa almadyu waa madidee mutaradidun wuxuu noqnoqonaa bayna aslayni laba asal dhexdood wahumaa labada asal albawlu waa kaadi iyo walmaniyu mani saddexdoodu isku meelay ka soo baxeen ogow marka fiiri kaadida waana najaas weesayna buridaa qubays ma waajibido menidu waa daahir qubaysayna waajibidaa madyigan kaa la heleeshiina lagu xugun dhigaa labadaba waa u dhaxeeya waana shabahaa wuxuu yidhi fa huwa madyigii min jihati annahu khaarijun inuu ka soo baxay min alfarji farjiga laa yukhlaqu minhu lwaladu carruurna aan laga abuurin walaa yajibu minhu lquslu qubaysna uusan ka waajibin yushbihu bawla kaadidu ka shabaha halkaas dhinacaasdaad ka fiirido fiiri farjiguu ka soo baxay koo caruurkana lagama abuuro madyiga labo qubaysna kama waajibo saddex saddexdaa sifa markaad ka fiirido kaadidu shabaha wa min jihati annahu khaarijun inuu ka soo baxay min alfarji farjiga koo bisababi shahba shahwa shahwe sababteedna uu la soo baxay labo yushbihu lmaniya manidu ka shabaha labadaas dhinacna marka labana menidu ka shabahaa saddexna bowlku ka shabahaa waqad wajadnaa waxaan ogaanay annahu madyigu akaru waa mid badan shabahan uu ekaansho bilbowli kaadi loo elkaado fa yulxaqu bihi kaadiya la haleeshiina marka khalaas waxaa la leeyahy waana najaas qulaysna ma waajibiya halkaasa la haleeshiina jiim almusaaracatu tan xoogaa inay adagtahay mooda aad u fiiri musaaraca waxaa la yidhaahdaa adiga beeraad leedahay musaaraca iyo musaaqaad isma laha musaaqaadka beeraad leedahay geedaa ku yaalla waxaa ku yaalla geed timira waxaa ku yaalla waxaweyn canab waxaa ku yaalla babaay waxaa ku yaalla muus waxaa ku yaalla cambe waxaa ku yaalla liin wax geedaa ku yaalla waraabi aad leedahay qof inta lacag siido wixii geedkaas ka soo baxaanna qaybsayn ani adugu maxaa la adna geedkaan leeyahay iyo beerta adna xoogga lagu waraabinayaad leedahay musaaqaadaa la yidhaha iyada waa bannaanta xagga dhig ma iskuma haysteen mas'ale waxaa jira khilaaf adag uu ka taagan yahay oo la yidhaha musaaraca musaaracadu waxay tahay dhul bannaan oo dhulbeereed aad leedahay dhulka adaa leh qofkan waxaad leedahay marka dhulkan beer tabac fal raashin ku beer ama gelley ama masago ama beriis ama wax kale wixii ka soo baxaan kala bar leedahay ama waxaa uluad leed saad rabta ugu heshiiye wixii ka soo baxa aan isla leenahay masaladaas musaaraca la yidhahda ahlucilmiga gabalaad diideen oo shaaficiyadoo kale taaba ka mido waxay leeyiin musaaracada haddaysan musaaqaad la socon oysan isla socon ma bannaana keligeen laakiin hadday musaaqaad la socoto oo bannaantay leeyi musaaqaad la socota waa maxay beerta geedaa ku yaalla markaase waxaa la leeyahy geedahana waraabi geedaha hoostoodana wax ku beer taas waa bannaanta yidhahdeen laakiin haddaan geedma ku olina meel bannaan ay tahay beer wixii ka soo baxaad wax ku leeda ma bannaana yidhahdeen oo waxa weeyaan waa ijaara calaa majhuulina yidhahdeen waxay dhahan qofkan shaqaalaha aduu kuu shaqaynaa waxa uu qaada doonaana waa majhuul maxaa yeelay beertu inay ba'daa dhacdo waxba ka soo baxeen u xooggiisa halku ka baxa marka waxay yidhahdeen waa kilo oo majhuul ujradeedi ay tahay waa ijaaro oo waxa weeyaan ujradeedii ay majhuul tahay ma ansaxayda yidhahdeen ahlucilmiga gabadha waxay le maya waa ansaxayda waa ansaxayda musaaqaadkii lamidta musaaqaadkii kama duuna ama mudaarabadii faa'iide wadaagii mudaaraba maxaa la yidhahdaa mudaaraba waxaa la yidhahdaa lacagaad qof u dhiibay maalan waxaa leedaa lacagtan anaa leh ku shaqee faa'iidada ka soo baxdaa aan qaybsayna aniga adiga boqolkiiba intaas leeda boqolkiiba intaasna anaa leh saad idinku ugu heshideen tan marka waa bannaanta mudaarabada markaasa waxaa la rabaa marka laba asal waxaa laga dhigaa fiiri mudaaraba iyo ijaaro oo waxa weyaan ciwad majhuula lagu heshiiyey labadaasaa laba asal fiiri mudaaraba mudaaraba waa maxay waa faa'iido wadaad qofka lacagaad adugu leedaad u dhiibtay ku soo shaqee anugu lacagtaad leedahay adna xooggaad leedahay wixii aad soo saartaan boqolkiiba intaas u qaybsayna taas waa laisla ogolaya inay bannaanta ijaara calaa ciwadin majhuulina waa maxay qofaad tihi ii shaqe waxbaan ku siinaa kaala alaabtan iiqaad gargacan le kaala alaabtan iiqaad wax aad kula heshida xogaan kuu tuuraay si na kaala iiqaad ma ansixinaa lagu leey ijaaradaas ma ansixin waxaa la rabaa qofka aad shaqo u dirsaydo inaad heshiideen marka waxaa la leeyahay musaaracada labadaas baabaabkay la waafajina ma mudaarabadiyaa la waafajina oo waa ansaxday aa la leeyahay mudaarabadii ilaa mudaarabadi maxay ahayd qofna dhaqaaluhu lahaa qofna xoogga iyo sancadu lahaa wixii soo baxaa la wadaagay haddaan wax soo bixin oo faa'iida soo bixinna qofkan hantida le wuxuu khasaaray hantidiisii hal sana waxba uma soo saarin qofka xooggalena xooggiisii u khasaara hadday faa'iida soo baxdana waa la qaybsana mudaarabadu saas ahayd marka musaaracadu ma mudaarabadaasi la midta ilaa beeraad leeda adiga markaasaad qofkan tidhi ka shaqee wuu ka shaqaynaa haddii beertii baxdo adiga dhulkaaga wax kuu soo saaro saasaad wax ku qaadee asna xooggiisiiya wax u soo saaro saas wax ku qaada labadiin waa faa'iidayda haddaan sanadkaas beertu ba'dana adna beertaadii ad kaa aad ku khasaarto waxba kuma soo saarin asna xooggiisii uu ku khasar wax uma soo saarin mudaarabadii lamidtay soo maa dhinacaas waa dhinac dhinacaas dii laga fidho dhinac dhinaca kale ijaaro oo lagu heshiiyey ciwad majhuulahay u eg sababtaa qofkan aad u soo yeertay shaqeeyaatin wax uu qaadaayana ma yaqaan ma qadi doonaa ma wax badanuu qaadaan inta beerta ilahay wax badan ka soo saaro ma wax yaruu qaadaan inta wax yar soo baxaan waxay u eg tahay ijaaro lagu lagu kireeyey qofka waxaan la garanayn labadaas marka labada asal waxaa kale ah musa mudaarabada iyo iyo mu'aajarada calaa ciwadi majhuul laba asal weeye faracna yaa ah musaaraca fiiri marka jiim almusaaracatu hal hiya musaaracadu jaa-isatun ma mid bannaana qiyaasan qiyaasasho daraaddeed cala almudaarabati faa'iida wadaagii looga qiyaasanaa ow muxaramatu mase waa mid la xarimay qiyaasan qiyaasasho daraaddeed cala alijaarati ijaaro looga qiyaasanaa calaa ciwadin ijaaradaas calaa ciwadin bedel wax weyn wax lagu ijaaro ciwadkoo majhuulin laga jaahiliya tan waa xaaraan ma bannaana qof haddaad wax ka kirayse gaari ka kirayso guri ka kirayso xooggiisa ka kirayso inaad wax weyn ciwad majhuula wax uga kiraysa ta ma bannaana oo tiraa waxbaan ku siina ama waa kaa farxina wuxuu ku farxay miyaad taqraduun qofba waxbuu ku farxaa waxaa la rabaa wax cad in meel laysla dhigo haddaad guri kale kiraysaydan haddaad gaari karaysayda haddaad xooggiisa ka karaysayda labadan yay shabbahdaa marka musaaracadu falfarcu faraca wa huwa faracu almusaaracatu waa isla beerashada mutaradidun wuxuu noqnoqonaa bayna aslayn laba asal dhexdood wahumaa labada asal almudaarabatu waa faa'iido wadaagga iyo walijaaratu ijaarashada calaa ciwadin ciwad wax lagu ijaaro ciwadkoo majhuuli laga jaahil yahay fa min jihati dhinac annanamaa faa'iidada fiiri annanamaa faa'iidada fiiha musaaracada dhexdeeda xaalo ay ahaatay yatawalladu wuxuu ka dhalanaa faa'iidada namaagu waa siyaadada ziyaadada wuxuu ka dhalanaa min ijtimaaci manfacati alcamali shaqada nacfigeedii iyo wa manfacati alardi waalshajari geedka iyo dhulka manfacadiisa oo kulmay beertan waxay ku soo baxaydaa shaqadan la qabtay oo qofkaanu ka shaqeeyey nacfigii ka yimid iyo geedka iyo dhulka nacfigii ka yimid tushbihu marka waxay shabbahdaa dhinacaas marka laga fiiriyo almudaarabata faa'iida wadaagii faa'iida wadaagii ayay shabbahday ila faa'iida wadaagga qofna lacagtuu lahaa qofna xooguu lahaa faa'iidadu labadaasay ka dhalatay wuxuu yidhi fain xasala hadduu soo xasilo namaa-un siyaado oo beertii ay baxdo ishtarakaa way wadaagayaan rabulmaalkii iyo caamilkii qofka beerta le waxaa tiraa rabulmaal qofka shaqaalahana waxaa tiraa caamil marka ishtarakaa way wadaagayaan rabulmaalkii iyo caamilkii fiihi namaaga siyaadadaasay wadaagayaan wain lam yaxsul haddaan waxba soo xasilin oo beertu sannadaas ba'do dahaba waxaa ka tegaya calaa kullin mid kastoo min alcaamili shaqaalaha iyo wa rabbilmaali qofka dhul kale ah iyo wa shajari qofka geed kale manfacatu nacfigiisayaa ka tega qofka shaqaalahana xooggiisa nacfigiisayaa ka tegey qofka geedka iyo dhul kalena nacfigiisayaa ka tegey min jihati marka dhinacaas hadaad ka fiirido mudaarabadii u egta wa min jihati dhinac hadaad ka fiirido anna amara miraha qad laa yakhruju inuusan soo bixinaaba la arkaa waidaa kharaja hadduu xataa soo baxo qad yakuunu miruhu inuu ahaadaa la arkaa qaliilan mid yar waqad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa kaiiran mid badan tushbihu musaaracadii dhinacaasna waxay ka shabahdaa alijaarata ijaaro calaa ciwadin bedel lagu ijaartay ciwadkaasoo majhuuri laga jaahiliya haddaad fiirido beertan maxaa ka soo bixi doona ma bee ma wax badana ka soo baxa mise waxay waxay u egtahay inaad qofkan ku shaqaalaysiday waxaan la garayn dhinacaasna ijaaro waxay u eg tahay oo lagu heshiyey wax majhuul ah yaquulu ibnu taymiya shaikhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi faidaa kaanad kaanad waxaad u celidaa isimkeeda musaaracadii faidaa kaanad hiya musaaracadii hadday tahay ashbaha mid u ekaansho badan bilmudaarabati faa'iida wadaagii faidaa kaanad hadday tahay hiya musaaracadii ashbaha mid u ekaansho badan bilmudaarabati faa'iida wadaagii minhaa mudaarabadana uga ekaansho badan bilmu'aajarati isla kiraysigii jiddan si dhab ah ad waxay ugu eg tahay mudaarabada waxayna uga ekaansho badan tahay mu'aajaro mu'aajaro iyo mudaaraba waxay u aad ugu eg tahay faa'iida wadaagga waalfarqu farqiga aladii farqiga baynahaa musaaracada iyo wa bayna almudaarabati faa'iida wadaagga u dhexeeyana daciifunba wey wax farqiyo qiimo laho uma dhexeeyo aaday ugu egta waladii farqiga dhe marka waladii farqiga baynahaa musaaracada iyo wa bayna almu'aajarati isla kiraysiga u dhaxeeya furuuqun waa farqiyaal waa badan yihiin laakiin furuuqdaasoo hayru mu'ahiratin aan saamaynayn fi sharci sharciga iyo walcaqli wey tarana fiiri waxa weeye furuuq badanaa u dhaxayda mu'aajarada calaa ciwadi majhuulin iyo musaaracada laakiin furuucdu waxaa qiima leh inay mu'ahiro tahay ee mu'ahiro maaha furuuqdu xugun keeni me caqliga iyo sharciga midna mu'ahira kuma ahan furuuqdaasoo hayru mu'ahirati aan samaynayn fi sharci sharciga waalcaqli wa kaana shanigiina uu yahay ismu kaanada shaniga ka dhig wa kaana shaniguna uu yahay laabudda inay lagama maarmaan tahay min ilxaaqihaa in la haleeshiiyo musaaracada biaxadi alaslayni labada asal midkood oo mudaaraba iyo mu'aajaro ah fa ilxaaquhaa musaaracada in la haleeshiiyo bimaa shay huwa isagu ashbahu u ekaansho badan bihi musaaracada awlaa xaqnimo badan haddii aan lagama maarmaan ay tahay labadooda mid in la haleeshiinayo waxa weeyaan waxaa aad u habboonaasho badan in la haleeshiiyo midkay aad ugu sii eg tahay oo ah waxa weeyaan mudaarabada والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد